kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news com dhegeystayaal sidoo kalena ha moogaanin inaad naga soo booqataan qurbajoog com dhegeystayaal waxaanu maanta idinku bishaareynayna barnaamij taxano noqon doona oo ay nagala qeyb qeyli doonaan mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee somalilan ee qurbaha barnaamijkan ayaanu ku eegi doonaa kolba marxaladaha dhaqandhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee somalilan toddobaadkan dhegeystayaal waxa aanu ku eegi doonaa barnaamijka qodobo ay ka mid yihiin doorka uga bannaan taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee qurbaha ku nool in ay xaaladaha dalka ka jira dibadaha ka maareeyaan sida aanu la soconno xaaladaha inta badan ka aloosan somalilan waxa laga abaabulaa qurbajooga dhexdooda suurtagal ma tahay in madaxda iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee qurbaha ku nooli inay ka howlgalaan sidii jaaliyadaha reer somalilan ee wax tabanaya ee qurbaha ku nool inay wadaxaajood la galaan sidoo kaleeto waxaan barnaamijka ku eegi doonaa toddobaadkan xaaladan soo cusboonaatay ee iminka ka aloosan gobolka awdal ee salka ku haysa saami qaybsiga iyo wadahadalada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya barnaamijka toddobaadkan waxay nagala qaybgalayaa afhayeenka xisbiga kulmiye ee waqooyiga america mudane maxamuud ducaale sidoo kale waxaa isna barnaamijka marti inoogu ah xiriiryaha guud ee waqooyiga america ee xisbiga wadani mudane saleebaan cali bile waxaa isna xisbiga ucid ku matali doona doodan ama barnaamijkan ku-xigeenka gudoomiyaha xisbiga ucid ee waqooyiga america mudane fawsi rijaal iminkana waa barnaamijkii oo aan su-aasha ugu horeysa ee aan weydiinayno ay tahay doctor maxamuud sideed u aragtaa door intee la-eg baa idinka bannaan xisbiga kulmiye ahaan in jaaliyada reer owdal oo kale ama sool ama sanaag bari oo kale ku nool inaad ku qancisaan doorka ma garanaysa ama soo jeedimaha xisbigiinu uu qabo in xal looga gaaro deegaanada dhibaatooyinka ka jira
waa si wanaagsan waxa weeyaan arrimahani arrimo jiray oo dee waddankeena weligiiba jiray weeyaan iyo tabashooyin mujtamaca somalilan ku nooli gobolkuu doono ama degmaduu doono ama magaaladu doonaba ha jooge waa tabanayaan tabashooyinka adu haddaad doonto waad kala sarraysiin kartaa ama waad kala weynaysiin kartaa laakiin cid waliba halka xudunta somalilan tahay waa magaalada hargeysa caasimadda dadka ku nooli waxbay tabanayaan markaa tabashadu waa mid jirta tabashadaasi tu wax laga qaban karo iyo tu wax ka qabashadeed waqti fog ay u baahan tahay iyo awood badan labadaba way jirtaa markaa kolba sidii loo jaba ayaa loo dhutiyaaye iminka nabaradan ugu dambeeya aan kasoo qaadnay gobolka awdal baa afka ku dhufatay iyo bariga somalilan arrimahaas waa arrimo siyaasadeed markaad dhinaca ka eegto arrimo horumarineed iyo waxyaabo kale oo intifaac lena way iskugu jiraan masalan awdal oo kale tusaaladaa soo qaata madax dhaqameedkeeda iyo dadka awdal hormoodka uyi dawladda cabasho rasmiya oo ofisha ayay ula tegeen dawladda iminka ee somalilan xusuc ee kulmiye arrintaasina halka ugu sarreysa oo madaxweynaha iyay ayay ka wada hadleen boroseskaasi way ku jireen baadhitaan baa socday daraasad baa socotay marka waxa weeyaan dee dawladduna waxba iska hagran maysa wixii loo qaban karaya dadkaase ay gar u leeyihiin waa waa absolutely cadaaladda waa ina helaan bariguu ka duwan yahay isagu oo dhinaca gacanka hadal iyo waxaasuu badan yahay iyo somaliland ma ogolin qolyale taa micineedu maha dadka bariga ku nool oo dhan laakin dadka adu qaar kamid a mushkiladdiisa waxaa jirtaa inagu qurbaynu joognaaye dhibka oo dhan waxaa laga horiyaa qurbaha dadka qurbuhu gacan aan qurux badnayn bay kula jiraan mushkiladaha gudaha ka jira runta markaynu isku sheegno door intee la-eg baa markaa idinka banaan xiriir aada la samaysaan waa doorka waa in la wada hadlaa somaliland darbana wanaga ka wada hadlana in la isqanciyo in wixii dadka dani ugu jirto mujtamaca deegaanka amase guud ahaanba somaliland dani ugu jirto in harmoniga iyo nabadgelyada iyo barwaaqada aynu dhammaanteen wada doon dani ugu jirto in cadaalad la helo waxyaabaha in la isku qanciyo weeyaan marka adigu bal kabahaba gasho oo sideed wax inoogu qaymin lahayd sideed wax u samayn lahayd in la idhaa qofka weeyaan marka qofka hadduu somaliland ka dhab tahay uu ka daacad yahay dee waxbay naga xumaan maayaan laakiin adigu waxaa jiri karta dad ama naga mid a oo iyagu si kale fikrad naga duwan qaba matalan oo kale aan dee somaliland ba rabin hadday doonaan qofka hadduu somaliland ba rabin way adkaanta sidaad wax uga dhaadhicisaa way jiraan gobolada kala gedisanaysa xerada xerada somaliland waa inaynu ku wada jirnaa kadibna markaas aynu maftaaxa xalka helanaa laakiin de somaliland wixii aan ogolayn ama ciddii diidan way adag tahay marka somaliland in la ogoleysiiye marka sheekadu noqonaysaye marka arrimuhu waa arrimo isku wada jiro miyaanan iminka suldaan haddaan tusaale usoo qaato suldaan abibakar cilmi wabar oo kale oo ka mid a salaadiinta awdal waxa uu ku jiray xaydaabka somalilan xisbiyada iyo magaranaysaa xukuumaddaba xidhiir buu la lahaa dadka tabashadan gudbiyey buu ka mid ahaa go-aankiisan ugu dambeeyey ee laga qayliyey ee iminka xiisadda dhaliyeyna waxa uu sheegay inuu salka ku hayo kolkii cadaalad gobolka awdal ay weyday inuu nidaamkii somalilan uga hor yimid marka ma jiro qof isagu si aan la garanayn ku diidan somalilan qof waliba waxbuu ku diidan yahay marka in layska qanciyo miyaanay doow ahayn khaasatan dadka qurbaha jooga ay u saamixi karayso fursado badan ay u saamaxayaan in inta lala fadhiisto la wada xaajoodo inay doorkiina ay ka mid noqon karayso arrimahaas dadkiina mas-uuliyiinta xisbiyada ah ee qurbaha jooga
waa sax weeyaane horta suldaan wabar sida igu maqaalaa isaga laftiisa qurba joogo qurbahan ka tegey waa dhab marka marka dadkan qurbuhu ka mid yahay suldaankuna de waa nin suldaanaho waa madax dhaqameed maaha nin siyaasi ah ha yeeshee imika arrimahan de waa arrimo siyaasadeed siyaasaduna markaa mujtamac xisbiyadeenen iyo iyo mujtamacii kale iyo dadkii bay utaalaa sidii la yeeli lahaa marka de wararka kutulikuteynta maqmaqlayana suldaanka somaliland ba u ka baxay baan mar maqlayaa mar waxaan maqlayaa somaliland wuu yahay tabashuu jirta marka had somaliland ka baxay de taasi adu kama jawaabi karo waa sheeko kale laakiin hadduu somaliland yahay de somaliland qofku ma garanaysaa in in maalintay wanaagsan tahay somaliland inuu ahaado maaha hadday qadaadhahay hadday macaan tahay somaliland baad ku engejisanaysaa waad ahaanaysaa ilaahay baa kaa dhigay marka waxa weeyaan dee arrinkaasi uu tabanayo haddii gardaraj ama xaqabjabo uu jirin keligiina maaha de dadkaa ku nool gobolkaa uu kasoo jeeda gobol ahaan u tabanayaan waan gartay xisbiga kulmiya wuu furan yahay qurbaha jooga u furan in la wada hadlo wada hadal iyo dialogue iyo ma garanaysaa wax isdaraysiin wixii aanan ogeyn in lanoo sheego oo ma garanaysaa ama xisbi ahaan lanoogu sheego ama community ahaan laynoo sheego hadday wax qabanayso oo wax laga qaban karayo dee wa wa waa arrin loo fadhiyo loo loo loo tabashaduna iyo cabashaduna waa wax legitimate waa wax loo baahan yahay qofku inuu cawdo wax sheegto aad baad umahadsan tahay doctor maxamuud haddii aan fursada siiyo saleebaan cali oo wadani xiriiriyaheeda guuda saleebaan maxaad seed u aragtaa arrintan kasoo cusboonaatay gobolka awdal ee toddobaadyadii ugu dambeeyey hadalhaynta badani ay ka jirtay ee ah in suldaan wabar uu go-aan noocaasa qaatay oo yidhi somalilanba kama mid aha reer owdal bacdamaa saami qaybsigii iyo cadaaladii laysku waafaqi waayo
horta aad baad umaadsantay niyow horta hore waxaa la yidhi waxa weeye tabashada reer awdal su-aashu waxa weye horta qalad ma jiraan mise ma jiro secondly su-aasha labaad waxa weeye doorka ay ku leeyihiin xisbiyadu hadday qurbajoogooda yihiin iyo hadday gudajoogga yihiinba waxa weeye tabashadu waa mid jirtaa xukuumadihiina soo maray dee afar xukuumad bayna soo maray dee tabashooyinka noocan oo kala ahi intii xukuumaddana jirtuun bay da dhacda ama bari ha ka dhacdo ama galbeedka awdal ha ka dhacdee xiddii xukuumaddan imika jirto kulmiya jirto bay tabashooyinka noocana iyo awdal state iyo khaatume state iyo sudan buurta gala intuuba somaliland nimada diidaniba intii xukuumadda jirtuun bay jirta ayuunba ayuunbay timi taa macnaheedu waxa weeye xukuumaddanay wax ka qaldan yihin tabashada waa mid dhaboo jirta shacbiga reer somalilandna u wada muuqata haddaba doorka ay ku leeyihiin xukuumadda iyo doorka ay ku leeyihiin xisbiyadu waan laba kala qaadaya xukuumaddu waata wax laga tabanayo xukuumaddu waata wax laga tabanayo tabashadii laga tabanayana waxba may sixin dee waanaynu la wada soconnay odayaashooda iyo sudaanintoda iyo cuqaashooda iyo waxgaradkooduba ay madaxweynaha u yimaadeen guddina loo saaray tii ay loo saarana ay noqotay guddidii tay dadkii wax ka tabanayeen baa dib loogu saaray guddi looga dhigay bilmacna waxa weeye waxaa la yidhi nin cadaalad waaye sida cawsha kale ya rag cadaalad waaye sida cawsha kale ya haddii waxaanu isugu nimeen somaliland u samaysamay ee aynu u nidhi dimuqraadi baynu nahay waxa weeye in lagu dhaqo sharciga xusbi sharciga dalka dastuuriga ah lagu dhaqo oo dadku u sinaado awoodda xusbiga awoodda awoodda waxaan leeyahay dawladnimo in loo sinaado muhiimaddu weeyaan markaa tabashada ay reecawda wax tabarayaan waa mid xaqiiqo oo jirta haddaba yaa dhaqayn karaa ama yaa tabashada wax ka qaban karaa waa xukuumadda xukuumadda waa ti wax laga tabanayay doorka nooga banaan haddaanu nahay xusbiyada iyo qurbajoogka xusbiyadaba waxa weeye in anagu aanu bushgarayno xukuumadda inaanu xukuumadda bushgarayno shacbiga reer somaliland ee reer awdalla aanu kulanmo kulanba la yeelano oo hadday qurbaha yihiin iyo hadday gudaha yihiinba abaabul gallo oo aanu dejino xaaladooda oo aanu u sheegno qaladka jiraa inaanay xukuumaddan isfadhiyaynuna dee ay imanayaan xukuumado ka duwani oo waddanka dimuqraadiya doorasha dhacayso xusbi walbana waxa uga yaala nidaam uu doonayo hadhowta si dadka wax u qaybin lahaa iyo dimuqraadiyaddu ku hagi lahaa waddanka waa dastuur u yaalla u dejisan oo ka duwan kan maanta kulmiya dee uu dalka ku hagayo marka inaanay degdegin iyaguna oo ay samraan dalkaba dee ilin awdal baa mar laga xukumayay inay iyaguna samraan oo aanay odhanin somaliland waanu ka baxnay arrintaa dee mid n n aan ku lagu raacsanyay dee maaha laakiin waxa keenaya inay arrintaa ku dhawaaqaan markii waxba loo qaban waayey ayaa dee caarada imanaysa ninku hadduu cadhoodo oo cadaalad waayo waxa weeyaan doon samayn kara rag rag waxa- rag rag ciil- rag ciil baa layidhi cadaab ka dooray rag ciil cadaab ka dooray baa layidhi qofka hadduu ciil ku bato dee cadaab buu ka dooranaya waan gartay laba khalad laakiin een, xal ma noqdaan soo maha
xal ma noqoto oo tan iminka uu sudaanka u baxay xal noqon mayso oo wax xal keenaya ama een, ay dee ku helayaan waxay tabanayeen maaha laakiin waxaan aaminsanahay doorka annaga nooga banaanay waxa weeyaan qaladka xukuumaddaa gashay xukuumaddaana wax laga tabanaya xukuumadduna tabashadii aree awdal way dhammayn kari weyde ama qaab siyaasi ha u dhammayn kari weydo ama ujeedda ay ka leeday een, ha u dhammayn kari weyde way qaban kari lahayd laakiin kolley xuun baa jiro oo ay xukuumaddani arrintan u dhammayn lahayd waayo way dhammayn kari lahayd hadday doorka xukuumadda dhammayso.
xukuumadda dabcan ruuxa labaad ee ee xilka ugu sarreeya ka haya waa waa madaxweyne ku-xigeenka waana een, reer awdal Een, marka Iyo- tabashada qudheeda waxay no- waxaa loo baahan yahay inay magaranaysaa un- waxunay ku salaysnaato xukuumadda intay taalkeeda ah oo wadaniyadi ku dheehan tahay oo mas-uuliyad ku dheehan tahay ayay dadka iyo eh, dalkaba ugu qaybisaa wixii markaa gacanteeda ku jira haddii markaa een, dhaliili jirto de waxay fursad u tahay uun xisbiyada kale in sixidaas ay ka faa'iidaystaane ma aha in een, reer awdal ay tusaale ahaan somalilan inteeda kale oo dhan ay isku qaadaan oo yidhaahdaan annaga unbaa wax tabanayna annaga unbay wax naga maqan yihiin haddii sidaa tahayna waanu baxaynaa sida uu sheegay doctor maxamuud een, way jirtaa cabashooyinku way jiraan way kala heerar duwan yihiin way kala muhiim way kala muhiimsan yihiin laakiin m- ma jirto iminka in ma garanaysaa een, xeer heer lama taagna iminka reer awdal ay yidhaahdaan ayuu ayaan u malaynaya inay tahay su-aashu ay yidhaahdaan dee ha lagu kala yaabo anigu een, cabdiqaadir
I'm Kala- I'm Kalahela Fosi. Go ahead.
aan dhamaysto een, Hi, Sullivan.
in yar adoo raalliya een, anaa ku jiray aan yaro dhamaysto su-aashu anigu bay igu socotay oo dee imanka uu cabdiqaadir iisoo gudbinaya haddana Hi, Sullivan.
waa dhabo dee meeshan ma taalo meeshan ma taalo een, yacni somaliland baanan anagu ahayn umana dhama dee ree awdan suudaan baa yidhi iyo waxoogaa taageersan Waa si wanaagsan miyaan markaa khatar iman karin hadday xisbiyaduna buunbuuniyaan arrinka
xisbiyadu iyagu waa kuwa xisbidiigu waa kuwan ka hadlay waana kuwa la doonayo ee iminka bushgaraynaya inay xukuumaddu waxay tabanayaan ree awdal dhameeyaan waana kuwa ka shaqaynaya suudaanku in dib ugu soo laabto dalkiisii iyo dadkiisii doorka aanu ku leenahayna waa kaa haddii xisbiyada mucaaradku ay la saftaan suldaanka oo aad moodaba iminka sida looga hadlayo jawaabaha xisbiyadu ay bixinayaan marka aad eegto inay maaragta eedeymo fara badan xukuumadda loo jeedinayo iyadoo ruuxa yidhi somalilan baan ka baxo ciidan baan urursaday oo buurtaan galay lehna uu yahay suldaanku arrinta waxaad moodaa inay ka weyn tahay een, tabashada nacam sida uu sheegay doctor maxamuud oo kale dad fara badan oo reer somalilan ah baa jeclaan lahaa waxa ay iminka kaga soo hagaagay dowladda somalilan in ka badan inay ka helaan ama dareensanba inay xaq u leeyihiin reer odolna wa dadkaasi ka mid yihiin laakiin jawaabtan uu suldaanku ka bixiyey arrinka ee ah war ha lagu kala yaaco meesha mid cabashada een, een, een, een, ka turjumaysa ma aha waa arrin ka weyn miyaan la ohan karayn
cabdiqaadir ow dee maan maqal meel ay xisbiyada ku yidhaahdeen waxaanu taageersanahay een, suldaanka yidhi een, somaliland waan ka baxay maan maqal kolley meel ay ka yidhahdeen ama madaxda xisbiyadu ay kaga hadleen dee laakiin siduu hadalku u dhacayo waxa weeye xukuumadda ayaa ka dambaysa arrinkan laakiin laakiin xisbiyadu cabdiqaadir waxay waxa ay taageereen in dhaliishan ay ree awdo tirsanayaan ama een, ay ay leeyihiin waxba ay tirsanayaan ay tirsanayaan inay wax jirta tahay sudaankana waxa ay mar walba ku boorinayeen inuu ku soo noqdo dalkiisa iyo dalkiisa usoo noqdo idahaasaa kollayba een, artida kasoo baxaya xisbiyada ahayd laakiin xisbiyadu marnaba maaha wax taageeraya kala labada dhaqaaq.
labada teel la horreysiin karaa laakiin in xukuumadda lagu dhaliilo arrinta saami qaybsiga iyo in la dhaliilo oo la dhaleeceeyo in arrinka gancaanka hadal loo rogo oo jiritaanka somalilan laga hor yimaado keebaa la horreysiinaya
waxaa la horaysiinayaa jiritaanka somaliland dee xuk- xisbiyadu kamay hor imanaya sudaan te haddii la yidhaahdo suldaanka gar la siiyo la yidhaahdo xukuumaddu way ku khaldan tahay inaynan reer awdal saamigeedii siin miyaanay markaa aadan moodayn in somehow i- miyaanay u muuqan karayn in la leeyahay dee haddii saamiga la waayo waa in lagu kala tago meesha
maya u muuqan mayso Ha, waan garta waan ka soconayaa fawsi n oo ah n gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ucid ee waqooyiga america sideed u aragtaa arrintan sida loo maareeyey suldaanku si anigu i disagree tabashada lafteeda iyaaba degrading waxa weeye meeshan haddaad qof grocery store wada furtaan ah, grocery store haddaad wada furtaan partnership aad samaysataan then partnershipka markaas waxa weeye profitkii meesha kasoo baxayo inaad you know saamigaad ulahayd aad qaadato haddaan si kale u dhigo waxa weeye somaliland waa lagu wada noolyahay qabaayil baa ku nool ah, reer awdal baa ku nool ah, reer sool baa ku nool reer sanaag baa ku nool ah, ah, beesha dhexa ku nool waa dad isku yimiday oo in ase contract ase soomaalinimo isku keentay horena wuusu wada noolaayeen ilaahay baana iskalay Een, marka haddii adiga aan kuu liibo ah, cabdilqaadir adigoo ah suxufi oo aan ku siiyo adiga oo reer awdal ama reer sanaaga een, afar wasiir oo barjetkooda uu ka badan yahay een, ah, barjetka afar dhowr wasiir oo barjetkooda ka badan yahay t v-ga qaranka what do you think about that maxaad marka adigu jawaabi lahayd su-aashaas ad- adigu ka jawaab
okay ad- marka aad marka waxa weye jawaabteeda waxay noqonaysaa two options Eh, number one inay xukuumaddu doonayso inay qallaasa meesha ka rido iyo inaanay xukuumaddu doonayn inay somaliland wada jiraan Eh, ma- iyo haddii meeshii la wada joogo oo dad la wada degan yahay oo somaliland la wada samaystay waxa ku qurux badnaan lahayd in in in saamiga si in you know si si gobanimaa loo kaqayb waa sax taanoo een, dadka intooda badan waa ay kula qabaan een, caqliga saliimkaan loo qayb.
caqliga saliimkaana taasuu een, qabaa Yes.
laakiin haddii ay iman weydo taasi oo iminka ay jirto ay iman weyday taasi way iman weyday oo waynu jirnaa inta xukuumadda jirtay ayay iman weyday Ah, reer awdal they did a good job waxa weeye way u yimaadeen presidentka iyagoo lehe jeclo kale somaliland bay u tabiyeen waxay yidhaahdeen mr president this is what we, ah, we- we, we are complaining about this Waan gartay.
In- il- ilaa 2011kii Waan gartay.
waxba uu ka qaban waayey gobonimo way soo socdeen waxay ugu yimaadeen deetana waxba uu ka qaban waayey marka what do you think marka ma waxaad doonaysaa inay marka aad partnership ku ahaataan adigoo aan waxba siinayn aad cashuurtoodana kasoo gurto in- in- in- natural resourcesna kasoo gurto waxna aad ku celin weydo that's the caqli slim inaad kaama keenayo Een, waan gartay een, dadka reer awdal een, kolkii een, loo tartamayey xilkan iminka uu madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaan hayo een, saddexda xisbi bay ka tirsanaayeen een, ku-xigeennay lahaayeen een, codka awdal een, wuu qaybsamo saddexda xibsi wuu qaybsama hala kala bato een, dalkana waxaa ka talinayay madaxweyne reer awdalah absolutely tabashaa jirtay berigaaba Een, waxaana xisbiyada mucaaradka ugu biireen oo u kala taageereen madaxweynihii gobolka ka soo jeeday habkii iyo hanaankii uu dalka u maamulayay waxay ka doorbideen xisbiyada kale een, een, hogaamiyeyaashoodii oo markaa sidaana uu madaxweyne ku noqday axmed maxamed maxamuud siilaayo right right Een, isbeddelkaa way sugeen colaad kumay wajahin dhibaato kale may may dhicin Ee, waxaana la odhan karaaba mucaaradkii reer owdale faraha badnaa taageeradii ay u muujiyeen een, labada xisbiye kale ayaaba dee een, u noqday gogol xaadh in isbedel dalkii uu ka dhaco habkaas iyo hanaankaas oo kale in la sugs- lala sugo isbedel dalka ka dhaca miyaan ahayn gobonimada dhabta ah ee markaa loo baahnaa siyaasadeed
Go- gobonimada loo baahay waxa weeye eh, markii ay xisbigan kulmiye taageereen eh, waxay ahayd gobonimadu waxay ku jirta xisbigan kulmiye inuu saamigoodii siiyo Sax.
laakiinse wuu garan waayey waa dhab ma markuu garan waayey in may soo qaadan qodiyo may dagaalamin dhibaato kale may geysan process and procedure inoo gobonimo Ah.
iyo dhaqanimo ku jirta ayay yimaadeen Ah, tabasha soo gudbiyen waxay this is wrong this is wrong this is wrong one a b c d aan waxba uu ka qaban waaye again waxay ugu yimaadeen hargeysa wuxuu tegey master axmed siraanyo ilaa berber- berberis ka tegey isagoon odayaashii dhaqanka ee gobolka ka yimid aan tixgelinayn In marka waxay ahayd inuu is- waxaan waxaan filayaa in Oo hulug baliisi yahay.
saddexdayna intan een, aanu meesha ku wada jirnaba in laysla qaatay in ay jiraan een, caqabado iyo maarayn xumo ay tabanayaan reer owdal laakiin waxa aan weli aynan isku fahmin adna aynan afkaaga ka hayn waxa weeyaan habkeebay ahayd reer awdal inay u maareeyaan ma waxaad la qabtaa sidan hadda wax u socdaan inay tahay sida een, ay ku habbooneed mise waxaad soo jeedinaysaa hab kale iyo hanaan kale oo xal looga gaari kara arrintan Waxa- habka xal looga gaari karaa horta nabadgelyada iyo waxa weye iyo iyo- nabadgelyada in xal looga gaaraa fiican in si nabadgelya oo you know i- i- baxnima looga gaaraa fiican In- laakiinse marka aan usoo noqdo habkii looga gaari lahaa waxa weye xisbiga qor- in- wan- waan ka hadalay horena waan uga hadalay In, ah, madaxda iyada hargeysa joogtaan waa ka hadleen sidii xal looga gaari lahaa xukuumaddani ma hayso marka aan les xukuumad kale la helo haddii uu simbal imika xukuumaddan meesha joogtaa waa simbal forcesta ku solaftarin lahayn the whole problem laakiinse may garan may garan laakiin se waxaan filayaa in wixii dambe xigtigii dambe yimaada uu garto particulary xibka lalaawod waanu waxaa nooga waxaa nooga diyaarsan barnaamijkan oo arrinkaasa not only awdal but laakiinse dadka degan sool dadka degan sanaag dadka degan gabooyaha la yidhaha hargeysa degan iyo boorame iyo gabil iyo hargeysa iyo meelwalba waa inay dadku inclusive ahaadaan haddaad doonayso inaad wadan ahaato dee haddii kale waxaad noqonaysaa dee warlord baad noqonaysaa waan gartay haddaan arintaa intaa uga gudubno n oon doctor maxamuud ku celiyo iyadoonan qodobadii aynu ka hadalnaynan ku noqnoqon n waxaa jira iyadana hadalhayl fara badan oo soo noqnoqotay oo markaas halka ku haysa wadahadalka somalilan iyo soomaaliya n haddaan saddexdiina mid mid idiin weydiiyaanoo doctor maxamuud ku horeynaya sideed u aragtaa wadahadalkan somalilan iyo soomaaliya oo waxyaabihii iyo qodobadii lagu heshiiyey intooda badani aanay noqonba qaar u hirgala sidii loogu heshiiyey oo ay ugu horeyso hanaanka maamulka hawada oo kale doctor maxamuud sideed u aragtaa
wallahi de arrinkaasi waa arrin een, ay dawladani een, iminka joogta kulmiya bilowday weeyaan arrin waxa weeyaan somalilan marba maraaxil bay soo marisay markay somalilan la arkay inay u bislaatay oy kalsooni isku qabto ayuu maamulkan eh, kulmiya bilaabay arrinkan arrinkiina marka hadda kolley waxa sahlan maaha hawl maaha waa hawl diblomaasiyadeed waa siyaasadii arrimaha dibadda way socotaa marka waxay ku xidhan tahay waxay la yidhaahdaa taanga ciyaarta reer saad ciyaarta laba qof baad u baahan tahay marka inagu dhinac baynu nahay qolada reer soomaaliyana waa dhinac dee marka iyaga cagijiid iyo lexlexasho badan iyo ballamaday dib uga dhacaan iyaga duruufo dee u gaaroo haysto inagaba qarsoonaynba oo dee meesha waxaa ka jirana waynu ognahay xaggooga taasi ayaa ayaa jirta marka dee wa- markaa ma la oran karaaba way tahay dee xilligii wadahadaladaasi ay dhici lahaayeen ama go-aankaasi uu qaadan lahaa xisbiga kulmiye aha way tahay inaga xaggeena oo diyaar baynu nahay wa- way tahay maantana waa ka labadii madaxweyne ay jabuuti iskugu tegeen iyo oo m- m- madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele marti geliyey kolley de arrimihi sidaa maraaxilkaas ay marayaan de waxaan ka rajeynaya wax wanaagsan laakiin de ballamo ay ka baxeen way jirtaa Een, ballamo dib ay u dhigeen wey ballamada xi- xukuumaddu ay ka baxday iyaga ka waran ee in een, taladan ay noqoto tala qaran saddexda xisbi iyo baarlamaanku ay goobjoog ka ahaadaan wadahadalada iminkana markii arintaa een, baarlamaanku sidaa uu ku ansixiyey in xukuumaddu ay ku kaliyeysatay oo madaxweynaha uun uu madaxweynaha soomaaliya iminka la kulmayo ee wasiiradu ay noqdaan kuwa een, wadahadalada ka qaybgalo axsaabta laga reebo dhaliilaha iyaga ka waran dhankeenna ah de horta hogaaminta xukuumadda iskale ah siyaasadda arrimaha dibadda oo taas xukuumadda cidna u daba fadhiisana laakiin ka qayb laakiin markii ay waa dabarka loo leeyahay xisbiyadna way ka qayb galeen oo matalan guddoomiyaha xisbiga faysal cali waraabe iyo guddoomiyaha een, wadani een, een, cabdiraxmaan ciro labaduba shirarkii dhacay door bay ku lahaayeen baarlamaankeena oo ka kooban xisbiyada oo dhan ayaa ka qayb galay xubno baarlamaanka ka mid ah marka lama odhan karo xukuumaddu keligeedba waxaa gacanta ku haysataa dee way wa- hogaaminta way leedahay mararka qaarkood dee marka marba marxaladda ay marasana way ku xidhan tahay markay u baahan tahay matalan oo kale wax la dhiraadhisin iyo gogol xaad oo kale in arrin bisili meeshii oolin dee laga yaaba in xukuumaddu istidhaacdo horta bal arrinka soo kala hufo dabeedna laakiin marka go-aan runtii la gaarayo ee arrinta go-aan ay joogto ee tala joogto somaliland oo dhan baa loo baahan yahay dabcan xisbiyada xitaa ku jira xukuumadda ku jirin oo oo aqoon garada oo indheer garada waa aragaa loo baahan yahay baax mushtarka aqoon-yahanada jaamiciyiinta cid walba way ka qayb gelaysa waa arrin noo wada yaala arrinkan si wanaagsan een, xisbiga wadani oo saleebaan cali uu nagala joogo saleebaan sideed u aragtaa wadahadaladan soomaaliya iyo somalilan wada hadaladan soomaaliya somaliland sidaanu maxamuudba sheegay horta waxa fartay xukuumadda kulmiye xilligii loogu- intii- ilaa iyo intii udub ay ugu dambeysay dee madaxweyne diyaar daahir yaala kaahin een, dastuurka xusbi dastuurka dalku muu dhigaynin in la oo miis bala la fadhiisto dowladda soomaaliya laakiin qodobkaa waxaa jebiyey oo furay oo loo furay oo codsaday in loo furo xukuumaddan kulmiye Ee, xaqiiqda marka laga hadlo baarlamaanka ayaa furay gudoomiyaha baarlamaankuna waa gudoomiyaha xisbiga wadani een, xildhiba- xildhibaano aad u fara badan oo xisbiga wadaniya baa ku jira aqlabiyad ballaaranna waa lagu ansixiyey saddexda xisbina waa isku waafaqeen waanay ka qayb galeen een, sh- een, wadahadallada waanay soo dhoweeyeen markowdii hore cabdilqaadirow cabdilqaadirow codsiga codsiga lagu furayey in qodobkan la furo xukuumaddaa lahayd maaha gudoomiyaha haddii baarlamanka dastuur- lahaa haddii gas- dastuurka iyo iyo qarannimada somalilan uu lid ku yahay fursad bay u haysteen xisbiyada iyo xildhibaanaduba inay diidaan soo maha
Een, waan waynu usoo gudbi doonaa ee aan su-aasha jawaabo waxa weeye xukuumaddanaa furatay xukuumaddani waxay ka codsatay baarlamanku inuu u furo dastuurka sharciga in la furo si kastaba ha ahaatee waxa weeyaan dastuurku d- baarlamaanku waa laba iyo siddeetan xildhibaan oo xildhibaan waliba dee ka soo baxay xusbi Een, cod un baa la qaadaya maaha wax guddoomiye ama guddoomiye ku-xigeen isagoo go-aankeeda gaarayo waa wax cod codkaas halkuu bato un baana een, lagu ansixinaya marka qodobkaa waa loo furay anyway waa la socotay qodobkaas si kastaba ha u furmo qodobkaas waxa uu meesha taallaa maxaynu ka faa'iidnay wadahadalkii soomaaliya maxaynu se ku khasaar haddaynu ka faa'iidnay maxaynu ka faa'iidnay haddaynu ku khasaaraysa maxaynu ku khasaar Hay.
anaha meesha yaalla aan doonayno isweydiinaa horta waa su-aalaha hay waxa weeyaan anigu aragtidayda iyo inta iga muuqata waxaan u arkaa in aynu ku khasaaray iyo aynaan wax aynu ka faa'iidnay aanay jirin waxa weeye wadahadalkaasi markuu inoo furmay ee intii marka muddo dhowr sanoodeed xukuumadda haystay wadahadalka wuu soconayay meelo badan oo kala gadsana waa lagu kulmay waxa xaqiiqaha oo muuqda inaan wixii lagu wada hadlo ee halkaa lagaga wada hadlo inaan shacbiga reer somaliland marnaba la gaadhsiinayn waxa shacbiga reer somaliland loo- lo- lasoo lagu soo celinaya lahaa waxaasaanu ka wada hadlay ee lagu soo qorayay miidiyada iyo qoraalada iyo waxa dhabta laga wada hadlayo waa wax kala gedisan waxa xaqiiqo ah in wadahadalkaa anigu aragtidayda aan ka arkaa in aynu ku khasaaray maxaynu ku khasaaray haddii aan soo qaato waxaanu ku khasaaray maanta u dambaysa waxaa la yidhi meyd maxaa meyd maxaa u dambeeyay dee kaa lasii sidaa la yidhi waxaa maanta u dambaysay aad arkaysaan hawadii inoo qaybsanayd ee innagana xubni inoo fadhiday soomaaliyana xubni u fadhiday in maanta ay isugu biyo shubatay in soomaaliya maamulkeedii iyo kantoorta lagu wareejiyo iyadoo heshiiska labada dhan ay gaareen ahayd in magaranaysa turkiga lagu gaaray in si wada jir ah ee loo maareeyo hawada
heshiiska heshiiska waa lagu gaaray laakiin imika waxa tan u dambaysay imika waxa si toosa ula wareegtay awoodii iyo maamulkii hawada soomaaliya oo dhan maca somaliland ku jirto dowladda soomaaliya gacanta ku haysa lagula wareejiyey marka wadahadalkii muxuu inoo taraa khasaaro inoo taray waa kow waxa keliya oo aan odhan karaa waxaynu ka faa'iidnay oo xukuumaddani ka faa'iiday una arkaa inay ugu jirto waa dhaqaale Mm.
Dagaal Ka waran lagu- iyada in een, Dainkeed.
in caalamku een, uu soo jeediyey arintan oo shirkii london lagu qabtay ee uu- oo arrinkani ka dhashay uu ahaa in somalilan ay heshay mansab ah in iyada iyo soomaaliya oo siman ay laba s- si siman u wada hadlaan miyaana guulahayn taa ku dheedo
Een, marka loo eego wejigaa wadahadalka in laba dawadood loo wada hadlo soomaaliya somaliland waa guul waan gartay lawaadna waa guul laakiin waxa weye marka kubad garoonka la dhigo ee aad laba tiim wada ciyaaraysaan tiim un baa badiya waan gartay waxaan aaminsanay in xukuumaddan maanta jirta iyo maamulka hagaya laga beriyo siyaasaddii arrimaha dibadda wadani ahaan sidee jeclaan lahaydan in in xaaladda lagu soo celiyo oo markaa een, dhabbihii ee, tubtii toosaneed loogu soo celiyo maxaad qaban kari lahaydeen maxaad isleedahay waa loo baahan yahay in la qabto si looga miro dhaliyo wada hadallada annagu waxaan u arnaa wadahadalladan maadaama ay furmeen oo dastuurkii u yaallay somalilandna maanta uu qodobkiisi furan yahay oo in la wada hadlo aanay socoto oo international community inoo dhexeeyo gartay waxaan u aragnaa sida keliya loo maarayn karaya annagu wadari ahaan gartay in ummadda iyo shacbiga reer somaliland saddexda xusbi qaran labada gole golaha baarlamanka iyo golaha guurtida iyo dhammaan hay-adaha madaxa bannaan ee aqoon-yahanka reer somaliland Mhm.
laga soo xulo dad oo si loo dhanyahay wadahadalkan loo galo oo aan xukuumaddu ku keliyeysan waa si wanaagsan uu noqdo mid waa masiirkii dalka oo dhan waa masiirkii ummadda reer somaliland waa jirtaankii reer somaliland waa gorgortankii u weynaa marka anigu waxaan aaminsannahay wadani ahaan inuu ahaado oo xukuumaddu waxaanay tuurta ku qaadatay keligeed halkaa ula baxday ay joojiso oo ay soo dhex dhigto shacbiga reer somaliland saddexda xusbi qaran way u siman yihiin oo mid walba wuxuu ku yimi codkii dadka ayaa lagu doortay waa saddex xusbi qaran oo ay ummadan somaliland iyagu doorteen una arkeen inay yihiin dadkii hagi karayey iyo nasiibkii ummadan rajo waasan keeni karayay saddexda xisbi karan labada gole iyo dhammaan hay-adaha madaxa bannaan ee reer somaliland ka shaqeeya iyo aqoon-yahankaba in lasoo ururiyo oo si loo dhan yahay oo ballaadhan loo wada galo wada halkaas waan aragnaa laakiin aanay dowladda suurta ku qaadanin waa si wanaagsan aad baan kaaga mahadinayaa een, saleebaan cali b- eh, oo jooga een, california islamarkaana xisbiga wadan xiriiriya guud u ah fawzi een, rijaal haddaan een, adiga ku siiyo fursadda ah een, ka hadalka wada hadalkan somalilan iyo soomaaliya oo marxalado fara badan soo maray halka uu imika marayo een, sidaad u aragto een, haddii badbaado u baahan yahay sida loo badbaadin karo ama een, loogu soo celin karo wadadii saxda ahayd ee markiisii horeba loogu talagalay In, uh, horta waa mahadsantahay cabdiqaadir again Uh, in horta in inoo laba aynu kala saaro qaran baynu nahay iyo soomaali aynu la hadlaynaa that is totally what different issues wey waan gartay
waxa weeye anu in I don't want to go into detail that okay waxa weeye in in anu waan kasoo horjeedaan soomaaliya lala hadlo because markii xukuumadda soomaaliya ee xukuumadda riyaale ay jirtay in may jirin in lala hadlo soomaaliya in because waxaan iskeenayn qaran baan hoo somaliland qaran baan ahay haddana waxaan u tegayaa soomaaliya I- I- wa- wa- wa- waa illusion waa delusion waa delusional waxay ila ahayd aniga in aan wada hadalba loo furba haddaad doonaysa inaad qaran noqoto ood state noqoto oo aad in waddan noqoto w- w- maxaad uga baahan tahay wada hadalka soomaaliya What- what do you need from them waxaad uga baahan tahay n oo wadahadalladanina ay ku salaysnaayeen in bacdamaa somalilan aan la ictiraafin dunida caalamkuna ay u aqoonsan tahay inay weli soomaaliya ka tirsan tahay dadaallo fara badan oo somalilan ay samaysayna lagu en, en, en, eh, lagu gudbay in soomaaliya ay soomaaliya tahay oo soomaalidu iyaga ay xal ka gaaraan wadajirkooda iyo kala tegooda arintaasaa keentay in la wada hadlo xisbiga aad ka tirsan tahay guddoomiyaheeda iyo baarlamanitariankooduba way qaateen arinkaa laakiin waxaa dhacday inay wax isbedela yimaadeen oo sidii wadahadalada loogu talagalay aanay u sii socon marka sideed u aragtaa in wadahadalladan loo badbaadin marka karo in muddo badan bay somaliland soo jirtay saddex labaatan sanood bay ahayd in actual lama aqoonsan Ah, reasonka loo aqoonsan waayena waxay ahayd inay la yimaadaan sidii lagu aqoonsan lahaa in unfortunately taas way dhaaftay iyo nidaamkii iyo systemkii lagu aqoonsan lahaa now haddii iminka loo ogolaaday in soomaaliya la fadhiisto waxay ila tahay sidaa uu sheegay in ah, xidriyaha wadani in haddii meeshii la wada hadlayo waa waa waa waa contract negotiation wey waa waa wax aada iyo aada u culus wey in la xulo certain people oo sharciga wax ka yaqaana aqoon heer sare ale oo oo iska you know iska in soo jeedin kara interestka somaliland interestka somaliland leedahay qof u doodi kara ma aha qof inaad u dirto meeshii in aa- in aad u dirto qof aan you know soo dhicin karin waxay somaliland doonayso laakiinse la iska soo xulo certain people oo aqoon leh oo in khibrad leh oo waaya aragnimo leh deetana loo wado wada hadaladaas in a constructive way oo interestka ay ugu jirto somaliland laakiinse intaasi waxay unoo timi oo markii xukuumaddani timi ah, oo ay furtay wadahadallada In- waxaana u fudeeyey wadaadkan ah, waddan haysta In- I don't wanna go that in detail laakiinse haddii halkaa la taagan yahay at that stage haddaynu imika taagannahay stageka haddaynu taagannahay Ah, waxa weeye in aynu si dadka ka soo jeeda somalilan oo dhan in la isku daro oo ama gobol ahaadaan ama gobol tanaag sool ayn blabla isku soo wada dar in uh, howd everybody team ka kooban somalilan oo dhan oo inclusive oo cid walba ku jirto in loo hordhigo soomaaliya mhm.
because waxa weeye negotiationkani waa very very serious waxay impact ku lahaanaysaa in ummadaada in somaliland oo dhan bay impact ku lahaanaysaa waxaad iminka seexdaana waa wax ku daba socon doona wey waa in markaa taasan kaga bixi lahaa aad baad u mahadsantihiin giddiga aad looga fiirso aad baad u mahadsantihiin giddigan waxaan hubaa in eh, doodahani iyo eh, kulanka iyagu uu sii en, en, badan doono en, mustaqbalka dhowna aynu ka wada hadli doono arrimaha kale ee somalilan markaa ka jira En, aad baan idinka mahadinaya waqtiga dheer ee maanta aadna siiseen si en, arrimahan aan maaragtay fikradihiina uga dhiibataan En, inta aan hawada dib ku- ugu kulmi doonana waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo